فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyadoo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa oo axadaan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraada oo laga helayo dagaalo maanta ka dhacaya duleedka magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyey khasaaraha dagaaladaasi ka dhashay ayaan barnaamijka idinkugu haynaa carruur ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalo ka tirsan dhulka soomaali galbeed faahfaahin ayaan idinkaga haynaa dowladda federaalka oo maanta jawaab ka bixisay muuqaalkii lagu soo bandhigay qabsashada xerada saddexaad iyo khaniimada dagaalkii caad kaasi oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib waxaan idiin soo gudbi doonnaa arrimo ku aadan qodobkaas kulan lagu heshiisiinaya beelaha mareexaan iyo garre oo ka dhacay ceelcadda ee gobolka gado kelimaadkii laga jeediyey madasha lagu heshiisiinaya beelahaas ayaad dhuuxa ku maqli doontaan sidoo kale caawa intuu barnaamijka socdo waxaan idiin haynaa dowladda federaalka oo lagu eedeeyey inay fududaysay baxsadka gacanku dhiigla haweeneediisa dab ku qabadsiiye magaalada muqdisho maxaa keenay in dhacdooyinka noocan ah ay maalmihii lasoo dhaafay soo noqnoqdaan xildhibaanno arrimahani ka hadlaya ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonnaa qodobadaas iyo waxaad dhegaysan doontaan muuqaalkii alkataa'ib ay maanta baahisay ee lagu soo bandhigayey qaabkii loo qabtay xerada saddexaad iyo khaniimada dagaalkii caad qaybtiisa labaad والسامي دين عظيم هو السامي
waa hagaag caawa taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha rajab sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo habeenimo axad ah saddexdii fiidnimo iyo qadar daqiiqada ah ayaa la marayaa aan soo qabanay qodobka ugu horeeya waxaa faahfaahinno dheeraada laga helayaa dagaalo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kuwaasi oo u dhexeeya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale askar ka tirsan maamulka jubbaland weerarada waxay ahaayeen kuwo qaraxya loo adeegsaday iyo sidoo kale kuwa toos ah waxayna ka dhaceen deegaanada tawfiiq iyo sidoo kale wirkoy iyo sidoo kale buula gaduuda dagaaladaasi waxaa la xaqiijiyey in saddex askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland lagu dilay halka toddoba kalena lagu dhaawacay لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
barnaamijka dhow waxa waraysiida ayaad dhegaysanaysaan soomaali galbeed aan markaan aadno carruur ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalo ka tirsan dhulka soomaali galbeed wararka naga soo gaaraya magaalada laandheer oo ku taala dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax kaasi oo la kacay laba wiil oo carruur ah qaraxa wuxuu yimid ka gadaal markii carruurta ay garaaceen bam god ku jiray taasina waxay keentay in laba wiil ay goobtaasi ku dhaawacmaan magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed isbitaalle ku yaala ayaa carruurtan loo qaaday
بآلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow waxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaanu ku guda jirnaa dowladda federaalka ayaa waxa ay maanta jawaab ka bixisay filim ay alkataa'ib soo saartay muuqaalka alkataa'ib wuxuu ahaa mid soo bandhigayey qaabkii ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u qabteen xero saddexaad oo ka mid ah xerooyinkii lagu weeraray magaalada caad oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka sidoo kale muuqaalku wuxuu soo bandhigayey khaniimo aad u tiro badan oo mujaahidiinta al-shabaab u soo gacan gashay ka gadaal weerarkii halkaasi ay ka fuliyeen sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayey mid ka mid ah maxaabiista ciidanka dowladda federaalka kaasi oo lagu dul wareysanayo goob lagu soo bandhigay hubkii iyo sidoo kale saanadii ciidan ee lagala wareegay askartaas saacadihii koowaad markii uu dhacay dagaalkii caad dowladda federaalka warbaahinteeda waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay iska difaaceen halkaasna ay ku jabiyeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wixii ka dambeeyey markii muuqaalka alkataa'ib ay soo baahaysay waxaa marba marka ka dambeysa isbedelayay wararka iyo sidoo kale xogta ay dagaalka caad ka baahinayso dowladda federaalka iyadoona sidoo kale marba marka ka dambeysa qiranaysa in halkaasi askarteeda lagu jebiyey maanta ugu dambeysay markii ay daawadeen muuqaalkii koob iyo tobanka daqiiqa soconaya ee lagu soo bandhigay qaabkii loo qabtay xeradii saddexaad iyo sidoo kale khaniimadii ugu badneed ee laga qabtay dagaalkii caad waxa ay dowladda federaalka maxkamad soo taagtay soddon ka mid ah askarteeda kuwaasi oo maalmo ka hor aan idiin soo baahinay in laga qabtay telefishinka rasmiga ah ee dowladda federaalk ayaa wuxuu soo bandhigay sawirada in ka badan soddon askari oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo ay sheegeen in loo haystay gawaaridii hubkii iyo sidoo kale agabkii ciidan ee looga soo cararay furimaha dagaalka ee koonfurta gobolka mudug waa sida lagu daabacay telefishinka rasmiga ah ee dowladda federaalka haddaba muuqaalka alkataa'ib qeybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaan caawa idinkugu soo gudbi doonaa qodobada xiga markaan aan aadno هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام barnaamijka dhuwaxa wareysiyada qeybihiisa hore ayaan weli dhegaystayaal ku guda jirnaa ciidamada shisheeye ee atmis ayaa waxa ay shaaciyeen in afar kun oo askari ay ka saarayaan dalka soomaaliya ururka midooda afrika ayaa mar kale ku dhawaaqay in ay ka go-an tahay soo gabagabaynta howlgalka sanadaha badan qaatay ee ciidamadiisu ay ka wadaan dalka soomaaliya ofdi sare oo ururka uu soo diray soomaaliya ayaa wuxuu shaaciyey in dhammaan ciidamada afrikaanta ah laga saari doono dalka kuwaasi oo ay dagaaladu dagaashadeen marka la gaaro soddon iyo kowda diseembar labada kun afar iyo labaatanka alhaaji sarjoh bah oo ah madaxa xalinta khilaafka iyo siyaasadda ee guddiga amniga midooda afrika ayaa socdaal ku tagay muqdisho wuxuu warbixin uu soo saaray ku sheegay in wejiga saddexaad ee dhimista atmis ay soomaaliya ka saarayaan ilaa afar kun oo askari wuxuu carbaabay in bisha koowaad ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka uu midooda afrika iclaamin doono in lasoo afjarayo howlgalka soomaaliya oo qaatay wax ka badan siddeed iyo toban sano oo xiriir ah in ka badan koob iyo labaatan kun oo askari afrikaana oo huwan dalladda atmis ayaa ku sugan soomaaliya halka dowladda kenya iyo etoobiya ay dalka ka joogaan ku dhowaad shan iyo afartan kun oo askari kuwaasi oo wax suuq ku haya shacabka soomaaliyeed
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير waa tahay dhegaystayaal weli barnaamijka dhuwaxa wareysiyada qeybihiisa hore ayaanu ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa dowladda federaalka oo lagu eedeeyey inay fududaysay baxsadka gacan ku dhiiglaha haweyneydiisa dabka loo qabadsiiyey magaalada muqdisho iyo sidoo kale maxay tahay sababta maalmahan magaalada muqdisho ay ugu soo badanayaan iyo sidoo kale deegaano ka tirsan soomaaliya in dad qoysas ah ay islaayaan haddaba xildhibaano qodobadani ka hadlaya ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo gado ee koonfurta soomaaliya kulan lagu heshiisiinayey beelaha mareexaan iyo garre ayaa wuxuu ka dhacay magaalada ceelcadde ee gobolka gado kulanka uu ahaa mid ballaaran ayaa waxaa xal laga gaaray khilaaf u dhexeeyey beelaha garre iyo sidoo kale mareexaan wuxuuna ka dhacay magaalada ceelcadde waxaa barbar socday kulanka dowro iyo sidoo kale kulamo gaargaar ah kuwaasi oo lala yeeshay odayaasha iyo sidoo kale waxgaradka labada beelood waxaan mid mid idinkugu soo gudbinaynaa kelimaadkii laga jeediyey kulanka gabagabadiisa waxaan ku bilaabaynaa bayaan dhowr qodob ka kooban kaasi oo ka soo baxay labada beelood ujeeddo heshiis la dhex dhigay laba beelood oo muslimiin ah beesha mariixaan iyo beesha garre markii ay ahayd taariikhdu labaatanka bisha toddobaad kun afar boqol afartan iyo shan hijiriyada oo ku beegan kowda bisha labaad labada kun labaatan iyo afarta miilaadiga ayaa wilaayada islaamiga ah ee gedo waxay dooro u qabatay waxgaradka odayaasha beesha garre iyo mariixaan dooradaas oo socotay muddo saddex maalmood ah ayna garab socdeen kulammo gaargaar ah oo lagu heshiisiinayo waxyaabihii dhex maray labada beelood oo kor ku xusan waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda kow waa in la dilaa labadii nin ee wax dishay laba inaan wax diyo ah aanan la kala qaadan karin maadaama waxa wax dilay ay murtadiin yihiin saddex waxay beeluhu ku heshiiyeen inay ku dhaqmaan shareecada islaamka afar waxay beeluhu ku heshiiyeen garab istaagga jihaadka bariga afrika naf iyo maalba allaahu akbar lix beeluhu waxay ku heshiiyeen badbaadinta khayraadka dhulka iyo badda toddobo beeluhu waxay ku heshiiyeen in baraa'o laga qaato gaalada iyo gaaloraacyada siddeed beeluhu waxay ugu baaqayaan murtidiinta inay allaah u towbad keenaan sagaal waa inay beeluhu qaataan nabadgelyada degmada ceelwaaq toban waxay beeluhu ku heshiiyeen in ay dardargeliyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ugu dambayn labada beelood waxay u mahadcelinayaan allaah mahadda allaah kadib waxay u mahad celinayaan xarakatushabaab mujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee gobolka gedo sidoo kale beeluhu waxay u mahadcelinayaan marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay heshiisiintan taariikhiga ah saxiixa odayaasha beesha marixan kow nabadoon cismaan hire caddow S- labo nabadoon xuseen cabdiqaadir maxamed saddex suldaan shide ibraahim cali afar nabadoon diiriye maxamed cabdulaahi shan nabadoon maxamed xasan faarax saxiixa beesha garre nabadoon cali xasan ibraahim labo nabadoon axmed maxamed cabdi saddex nabadoon ibraahim cali aadan afar nabadoon cali aadan ibraahim shan nabadoon xasan maxamed shukri wabilaahi towfiiq intaas ka gadaal waxaa madasha ka hadlay odayaasha beesha mareexan ilaahay baa mahad u sugnaatay nagu kulmiyey makaankan sharafta badan casharadii dowladuhu nala akhrinhayey iyo heshiisyadii aan gaarnay noo ka faalaqalaysa arrimahaas ayaa mahad leh alxamdulilah waxaan ku heshiinay maanta arrimaha noqolka ka soo baxay oo la akhrinhayey baan ku heshiinay insha allah waana waxqabashadooda waa nagala arki doonaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo hergeliyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh ma waxaan u mahad celinaynaa walaayada islaamiga ee gobolka gedo ayaan u mahad celinaynaa sida sharafta leh oo wanaagsan oo ay noogu yeereen oo aan u aq- u aqbalnay oo ay noola qaabileen xagga waxbarashada oo duruusta nala siinaya dowladda intay socotay iyo maamuuska kale oo wanaagsan waa ugu mahad celinaynaa mahad kadib sida hadda raggii ugu horreeyeyba ay sheegeen nuqulkaas la akhriyey oo nooc walba ka hadlahayey siduu yahay inaan u qaadanno oo aan ugu dhaqanno shareecada islaamka ayaan ballan qaadaynaa insha allah Een, wax kasta oo ku saabsan heshiiskana insha allahu inaan fulinaan jecelnahay Ee, meel kasta oo noogala baahdo wixii awooddanada istidaacadanada inaan marnana ballamaan ku qaadaynaa midda muxuu ahay cadowga dalka ku soo duulay haddii uu sacaboole yahay hadduu hubaysan yahayna in jihaad xaq eh lala galo raalli baan kaga nahay marka biidnilaahi kariim waxaan ku soo gaabanayaa codkayga inaan qaadanay ku dhaqanka shareecada islaamka aanna ka run sheegno yaan sheegayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah ilaahay baa mahad iskale Eh, meeshaana lagu kulmiyey meeshaan eh, waxaa iskugu yimid eh, nabadayn dowro dowradaas oo diinta lagula baraarujiyey si fiicanna loo qaatay labada dhanba walaayada iyo laba jifa oo garre iyo marixaan oo halkan iskugu yimid dowro loogu qabtay si fiicanna u qaatay diintana lagu baraarujiyey waa heshiinay waxaan ku heshiinay waxa waraaqda ku qoran oo hadda lagu akhrinhayey fiican ayaan isu afkaranay wax shaqaaqa damba ma jirto waxaan ku heshiinay ama waxaan isku afkaranay eh, waa waxaa hadda waraaqda ku qornaa Eh, annagu garre iyo marrixaanba dad soo jireen ahaayoo walaalo oo wada degan bay ahaayeen hal mar unbaa shaqaaqo yar ka dhacday shaqaaqadina alxamdulilah ilaahi baa mahadle waan ku heshiinay waadna mahadsantihin sidoo kale odayaasha beesha garre ayaa iyaguna hadlay bismi illaahi raxmaan raxiim annagoo ah odayaasha beesha garre waxa aan halkan heshiis u gaarnay ayada oo ayna soo dhoweeyeen walaalahanaga muslimiinta ah een, waxaan qaadanay shareecada islaamka waana ku heshiinay waxa aan go'aan ku wada gaarnay in aan fulinno wax alla wixii kitaabka ilaahay uu ka soo baxay waa qaadanaynaa waxaan diyaar u nahay horey inaan diyaar ugu ahaynay saacad walba iyo wakhti walbana inaan la shaqayno kitaabka ilaahay een, sidaas ayaan annagu ku qaadanay waana ku qanacsannahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شغلهيد إسلامك وسلامينا بقول توني أفرت قرآنك عدد قرآنك كسلام كسلامينا سلامتي بعديسي وأن فرن شرع إسلاما كجوياك أنا أرمت تجاولاقا كتولهين وتولجين قريف مرحانا نتولجين شرع إسلاما سن فرن وأكتبرتي تينا أو فلين oo dadaalno aan tabartiteena waanu rana qabno agnu daleenka tabartiteena rabbi ingudaanu garabgalinu garabgalina waan idhahay ducaankii rana qabne sharciisuna agnu fudhan kanu ag tabartiteena ra dadaalna raa fudhanne assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waana armaadeysinu shirkigu yaakanar mabuy ka gariib maryana ka harakatal mujaahidiina armanuu qabate shirkiisun sunga dheesana suna kana sacad aqiijina agini saxaa besun taxaa kitaab rabbi gudda kaguyaanu fudhan ka kharaaji durotor kaakam amalle agnu tidhaqachuu jir agnu tidhaqach amdubayuna ismalaan dhibii talaabirbiin fuun sun suna deef insha allahu raxmaan yu rabbire waan rabbi tunu qaarqaar ka rabbi tunu ogolaate agnu sharci islaama sun gubbattiiti nu kitaab rabbi sun ogolaan waan tabartiiti waan salaafu tabartiitiin insha allahu raxmaan intaasaan kusoo baxay ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha howrarsame ayaa isagana halkaasi kelimad ka jeediyey بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي ومهاد سبحانه وتعالى نوصي ربي لي كلهم كان قيامها بدن آد ما أقو فرحسنا عليه كل كلهم كان تاريخي قاع وحان لنا هي كي ميرد دلو ومضى أي كنا جحدو أي كنا بتقشو الله كدقو انت كيدي وحانو ما العلمي هذا ولاية قبلك والي أبو أنس iyo raggii makaatibtiisa oo juhdu bixiyey ergadan u yeeray soo dhoweeyey u gogoldhigay marti qaaday dowro siiyey juhdi ku bixiyey ayagana waa u mahad celinayaa ergadii loo yeeray oo aqbashay oo ajiibtay oo timaaday oo dhegaysatay dowrada ayagana waa u mahad celinay sidoo kale waxaan leeyahay ergoy waxaa tihiin dad islaama waa laydin yeeray waad ajiibteen dowra la idin siiyey xaqa iyo baadilka marka horeba waad garanayseen laakiin birta hadday- hadday afbeesho waa la afeeyaa qalbigiina waa waa la afeeyey wixii mugdi ku jirayna waa la aftiiniyey wixii lidiin caddeeyey oo mugdigu ku jiray inaad ku dhaqantaan adinkoo isku duuban oo xaqa ilaahay gacan siinayo sida shalaba aan ku wada hadalleen raggaas murtidiinta iyo waxa la jireen baraa'a ka qaadanayo ma garanaysaa magaca unbaad wajacalaakum shucuuban wa qabaa'ila ku kala tihiin laakiin hal qoysaa tihiin dad muslimiin baa tihiin saddexda xaq oo islaamku isku lahaa baad isku leedihiin hadday tahay xaqul muslim hadday tahay xaqul qaa- qaraabo hadday tahay xaqul jaar saddexdaba waa isku leedihiin nimanka gaalada iyo kuwa gaalada raacayna waxba idin ma aha waa cadow ilaahay weeye midnibadii horeyna aad ugu dadaasheen haddana dowrada aad ku qaadateen haddana laydinkula dardaarmay inaad ku dheganaataan oo wixii yaroo tashuush idin soo galay aad iska celisaan ayagana saameyntooda aad ka hortagtaan wixii waxay idinku adkaadana walaayada aad la soo cuskotaan adinkoo ilaahay tala saaranaya taasna idinkula dardaarmaya waxaa weeye wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafarraquu xaragga ilaahay haddaad ku dheganaataan khilaafkana aad iska ilaalisaan adinkoo ilaahay kaashanaya aad walaayada cuskotaan xaaladaas nabadgeedaya xarag adag bay xarag adag baa yeelatay deganaashaha waa sugnaanayaa gaalada insha alla way guuraysaa gaal hadduu gurin haddee murtad fadhi uma yeela gurigiisa waa ba'ay marka taasaan idinkula dardaarmayaa ilaahayna waxaan idinkaga baryayaa inuu sugnaan idin siiyo oo na wada siiyo gaaladana naga dulqaado islaamkana ma garanaysaa cizi iyo sharaf siiyo iyo midnabo siiyo adinkuna haddee kuwa safka hore noqdo oo mujaahidiinta soo dhoweeyo oo gaalada xogta ka soo gudbiyo oo habeenkii meeshay ka ka da- dagan tahay iyo meesha laga weerari kara iyo meesha laga dhibaatayn kara kuwii macluumaad soo gudbeenaya inaad noqotaan waa idinkula talinayaa هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale ugaas cimaam maxamed maxmuud ugaaska beesha cali maxamed ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد قد ولا ليال إله بان مهد إله بان مهد علينا ناس مهد أن أول آخر من أن الهين هذا ما أنت الله سبحانه وتعالى أيامكم هذين ثم بعد قد وحنا مهد علينا dadka muslimiinta oo majliskan kasoo qayb galay oo nooc walba ku yimid haday walaaya tahay haduu dadweyneha yimid yahay oo loo yeeray soo ajiibay intaba mahad baanu celinaynaa intaas bacdigeed walaalayaal waxaan leeyahay fadhigan laisugu yimid oo barakaysan oo dadka walaalaha oo ka yimid ceel waaq oo shaqaaqada meesha ka dhacday looga yeeray haddana ajiibay haddana hadalka wanaagsan ku qowlay inay diinta alla iyo xukunka alla qaadanayaan inay say u qaateen waxaan ugu boroojinaya inay u fuliyaan oo ugu dhaqmaan shareecada islaamka way ku liibaanayaan aakhira iyo adduunbo sida hadda ay u qaateenna inay u fuliyaan alla subxaanahu watacaalana wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha wakunuu maca asaadiqiin kuwii marka run sheegay oo ka run sheego oo fuliyo oo isku adeeco arrintaas fuliyo inaad noqotaan midda kale waxaan leeyahay beelaad tihiin beeshuna waxaa weeye waa rag dowlad ah haddayna ayadu isliidin wax walba oo dhan ayada ayaa fushin karto marka waxaad yeelaysaan walaalayaal siaad hadda u sheegteen inaad u fulisaan arrintaas oo nimankaas murtidiinta iska qabataan noloshiinna iyo jiritaankiinna iyo wax walba oo dhan baa ku jiro annaga iyo xarakana garab baan kugu nahay idinkuna inaad midigta iskaga qabataan ay iska waxaysaan baan aad inkugu boorinaynaa una qaadataan arrintaas ayaan soo dhoweynaynaa intaas ayaan kusoo goweyn laha wasalaamu calaykum waraxmat gabagabadii waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abow anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وهرين إلهي وأنهم علينا سبحانه وتعالى إلهي نقدي مسلمين أو حويان na waafajiyey kitaabkiisa munasalka inaanu khadmayno ayaanu mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala alxamdu lilaahi uma alxamdulilah inu leenahay intaa kadib mar labaad waxaanu mahadcelinayaa beelaha reer garo iyo beesha reer sedo oo ka mid ah beelaweynta dego gobolka gado oo runtii akhyaartoodii markii u adkaysan waayeen cadowgu dhibaatada uu ku haayo maslaxadooda fiiriyey qodobada maanta aan arkaynane isla qaatay masaalixdaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisu ugu dhowanayo waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran meel fiican baad ka fiiriseen kitaabka ilaahay aa nolol ah asagaa sharaf ah asagaa cizi ah asagaa dulliga loogu baxaa asagaa lagu cizoobaa meel fiican baad asiibteen ilaahay subxaana wa tacaala wixii khayrahood waxaa weeyaan garateen ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka idiin saaro beelaha waxaanu leenahay waxaad tihiin beelo dego saad sheegteenbo meel xaduud ah oo cadowga saliibiga ee anshayno dirisla ah waxaana saaran dagaal noo dhexeeya cadowgaasi annaga allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waqaatiluu lmushrikiina kaafah kamaa yuqaatiluunakum kaafah waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin allah subxaana wa tacaala wuxuu amar nagu siiyey inaannu dagaalanno annagoon kala haraynin annagoo da'ah iyo annagoo dhalleera intaba ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wa hiqaala wajaahaduu hee maalkiina iyo naftiina waad bixinaysaan allah subxana watacala sidaasunu leeyahay ikhwaani filah marka waxaa loo baahan yahay inaannu ka cajisin ina waxaa weeye cadowgaas uusanna daashan inaannu cadowgaa u diyaargalowno inaannu cadowgaa iska dhicinno waa cadow soo jireen ah saliibiyiin ah waxaa weeyaan dhuldoon ah ummaddana waad og tihiin waxay ku dhaaran jirtay waa dhul waa dal waa diin sooma intiiba maanta waa laysku haystaa maanta waad arkaysaan cadowga soo jireenka etoobiya ay ugu weyn tahay waxay doonaysa waa dalkii ilaahay subxaana wa tacala adiga ku makaniyey maanta marka waa inaad dhiidhisaan waa inaad kaalintiina qaadataan waa in gobinimadii laisku yaqaanay ee awooyayaal lagu yaqaanay waa inaan maanta la imaadno oo maxay tahay awooyaalkan way halgami jireen waxay ku halgami jireen midiyaalka iyo toorayaalka iyo seefaha iyo waramaha ay ku halgami jireen maanta anagu maxaan haysanaa hubaan haysanaa sooma waa hubka inaan la soo baxno waa inaanu darayna cadowgaas inaannu iska kicino waa kici karnaaye waxaan beelaha uga baaqaynaa beelweynta reer sada iyo beelweynta reer garo waxaannu leenahay waa in horta kaalintaas aad buuxisaan jihaadka xaggiinna inaan laga soo gelin inaad u diyaar garowdaan cadowga soo jireenka ee horarka inaan ka hortagno hadday tahay kenya iyo hadday tahay waxaa hadday etoobiya iyo hadday tahay waxaa waaye uganda iyo burundi iyo wixii lamid a cadowga waxaa weeye soo jireenka ee waxaa weeye horarka waa inaan iska dhicinno nimanka anisa waxa weeyaan oo lagu shaqaystayaalka oo maanta waxa weeyaan een, nimanka saliibiga xaabada u ah ee nala hordhigay ee midabkeena leh ee codkeena leh ee sheeganaya inay soomaali yihiin waa niman looga talagelay inay dab idin ku shubaan dab ay idinla doonayaan waxay rabaan dagaalkaas dhexdiisa inay fursad ka helaan dabkaa ha la iska ilaaliyo ninaa wuxuu yidhi dab la shiday degbaalaha la isdabay gaasna lagu daaray dalaqni yidhi ma diirsaday masena waa dullooba dardaarankayga dhegaysta waa dardaarinna weyn haddaad diidda warkayga ku dabaalo xumaanta kaama doonta gor inta xalay ku soo dhacday oo maxaan ka wadaa waxa dabka loo shidaayo waa annaga waxa dabka noo shidaayana waa murtadiin dabka ma ku dhacaynaa dabkaa la shidaya la iska ilaaliyo dabka waxa shidaaya ogaada waa murtadiin waxa loo shidaayana waa muslimiin dabka ayaan lagu dhicin waxaan u soconna waa aakharo aakhiradeen aan ilaashanno muslimiintaas iyo nimanka murtadiinta isuma dhikamaan muslimiinta qaali ah murtadkana waa mid dhintay wuxuu sugaayo murtadkaas waa dil cidda dilaysa waa kuma annaga dee horey iskuwan jirto qorayga annaga diyaaru buu yahay ajashan ilaahay gacantiisa ku jirtaa maalin baan gaari doonaa adna hormartaan dila haddaan idinka hormarna waa dilayna insha allahu tacaala laba goor waa xukumay ilaahay baa xukumay war miyuusa ilaahay xukumin inuu ilaahay xukumin nimankaa dilkooda cid shaki ka qabta ma jirto waa xukumin yihiin waxay ku xukumin yihiin dil insha allahu tacaala waanu dili doonaa insha allahu tacaala dhulkana ma haysan doonaan ilaahay subxaana wa tacaala dhulka asagaa iska leh addoommo buu ugu talagalay oo waxa weeyaan muwaxidiin ah oo ku cibaadaysto waana waxaanu leenahay nimanka murtadiinta ah waxaanu aaminsannahay beesha reer garo iyo beesha reer sado hadday isgarabsadaan ceel waaqa murtad joogi maayo insha allahu tacaala murtad maku noolaanayo wax raje e ma laha annaga waxaa naga yimaadaan iskudayan layna maadno iskudaya maxaa waaye reer garow diyaargaroowe murtad aan iska bixinno reer sadow diyaargaroowe murtad aan iska bixinno aan dilla nimanka waa yaacayaan nimanka ma joogayaan waa in la ka helo calool adeeg libiyiinta kale ayagoo carar taaganba wayna carari doonaan wakhti aan fogeen dhulkana waxaa iska leh mutaqiinta waalcaaqibatu lilmutaqiin ilaahay wuxuu uga talagalay arrada inay mutaqiinta iyo dadka muxsiniinta ay ku noolaadaan gaal ilahi uguma tarbiya subxaana wa tacaala waa laakiin imtixaanan ayuu u joogaa waxaanu leenahay marka dadaalkii aad bixiseen labalaabo deegaankaas maanta adinkaa ku aadan adinkaa culamaa waxgaradkii ummaddaa tihiin indhii ummaddaa tihiin deegaankaas shaqaaqayaysan ka dhicin waxaad u istaagtaan deegaankaas wanaaggiisa inaad ka shaqaysaan maxaa yeele maslaxadu annaga dhammaanteen idan noo tahay soo ma maanta nacibka aan haysanno waad arkaysaa ilaahi subxaana wa tacaala abaarta wuxuu noogu bedelay aara soo ma ilaahay abaartii aara buu noogu bedelay ilaahay wuu na nimceeyey waxaa weeyaan waa nimca iyo ilqabowsi waxaan maanta haysanno haddii shukrinno ilaahi subxaana wa tacaala wuu noo siyaadinayaa lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid ilaahay subxaana wa tacaala haddaan ku shukrin nicmkiisa ilaahay wuunu siyaadinayaa haddaan nicmka ku kufrino oo na isdagaalno oo qabyaalad ay meesha timaado oo qoloqolo loo kala baxo dhulku waa fasaadiya dadkan waa fasaadiya nicmka la haystana la haysan maayo ikhwaani marka nicmka aan ka shukrino nimanka khawaanadan aan iska qabanno diinteen ilaahi subxaana wa tacaala wasicaan ugu noolaano diinta ilaahi aan ka rusheegno dad muslimiina oo cadowgaas iska dhiciin aan noqonno hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal ku sii dhownahay dowladda federaalk ayaa waxaa lagu eedeeyey inay fududeysay baxsadka gacan ku dhiigla haweeneydiisa ku gubay magaalada muqdisho haweeneyda oo maalmihii lasoo dhaafay la xanuunsanaysay islamarkaana dhibaato daran uu kasoo gaaray dab uu ninkeeda ku qabadsiiyey magaalada muqdisho ayaa saacadii lasoo dhaafay u geeriyootay haddaba kiiska gabadhan ayaa waxaa si aadan looga hadal hayaa magaalada muqdisho qaar ka mid a xildhibaanadii kulanka baarlamaanka ka hadlayay ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay inuu baxsado gacanku dhig lahaa xildhibaan jeeg wuxuu ka mid ahaa xildhibaanadii maanta hadlay madaxda qaabilsan amniga gobolka banaadir ayuu ku eedeeyey in qaab xigto ah ay gacanku dhiiglaha ku fakiyeen in la gubo oo gabar soomaaliyeed ah ee haddana la dhaho ninkii waa baxsaday annaga isma weydiinno amniga gobolka yaa haayo kan wax guwaayana yuu yahay ma ilma adeeraa ma isku aabbaa ma isku ehelaa annaga marna kuma kalsoonaanayno amniga gobolka dadka jooga inay noo keenaan dhacdooyinkii dhacay ayaga ay noo soo qabtaan waxaan ka sugaynaa brime ministerka waa inuu u saaraa guddi kuma kalsoonnin sababtoo ah waxaan aad iyo aad uga xunnahay cunug toddoba jir ah waa wiil gabar xataa ma aha aan nin lixdan jir kufsaday waxaa ka soo wareegatay afar bilood waa la raadinayaa maxkamaddiyaa loo gudbay ma fiicno war haddii adiga ilaahay xilka uu kuu dhiibay amniga gobolka uu kuu dhiibay inaa ugu hiilisad in adeerkaaga inuu wax kubsado wax dilo haddana aa qarisad cid kaa yeelaysa male mudana guddoomiye waa inaad nimanka mas-uuliyiinta ah ee booliska ee gobolka jooga waa in halkan la hor keenaa waa in ayaga loo inqaabaa waa ayaga in la soo hor istaajiyaa xildhibaanada hortooda ma aha kan wax geystay kan wax geystay waxaa ka dambi weyn kan amniga hay sababto ma suurtagelayso dhiiggii horaa noo yaala annaga cunuggii toddoba jirka ahaa ee la kufsaday laakiin dad aanan hubaysnayn oo masaakiin ah ee aan weligooda wax dilin inaad shaati dowladeed ugu faanteed inaad awood dowladeed ugu faanteed kaasi wuxuu ahaa xildhibaan jeeg oo amniga gobolka banaadir ku eedeeyey in ay mas-uul ka ahaayeen baxsadka gacan ku dhiiglaha haweenaydiisa magaalada muqdisho ku gubay haddaba maxaa soo celceliya dhacdooyinka noocan ah xildhibaan fiyoore wuxuu sheegayaa in darooga aad u khatar badan ay magaalada muqdisho aad ugu soo badatay taasi oo uu sheegay inay sabab u tahay in dad aad isku xiga ay isdilaan hadda nin kalea la yidhi gabadhiisu waxa la dilay ee xaaskiisii uu dilay dhacdo kale hadda waxaa la soo warinayaa isla ee, shabeellaha hoose ka dhacday oo iyadana haweeney ee, ninkeedii dhib gaarsiisay waayahay marka maxaa asal u ah marka arrimahan arrimahan aniga aragti ahaan waxaan qabaa waddanka waxaa aad ugu faafaaya daroogada baraagiski nooc kasta uu yahay noocba noocii ka weynaa ayaa waddanka soo galay noocba noocii ka weynaa dhallinyarada isticmaalaysaa daraaga- daraagiska ama daroogada intaas la eg cid u taagan oo la dagaalamaysa marka xashiishka maalmo la joogo xashiishaa lasoo qabta la yidhaahdo marka laga tago war xashiish wuxuu noqonaa ilmuu noqonaa ilmo daroogada waddanka la isticmaalaya heerka ay marayso iyadoo nooca daawada oo si qalada loo isticmaalo ha haato daroogo caadiyoo la keena ha haato taasaa u baahan in aan u wada istaagno qofna xaaskiisa inta asoo caadiya inta dilo inuu qoslaaya lama ah qofna inta qabta xaaskiisa inuu jarjaro wax sahlan maaha qof dumaran inay sidaas samayso ninkeeda in dhibaato u geysa iyadana ma sahlan waa in daraagiska daroogada waddanka si toosa loola dagaalamaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan markaan soo gaarnay markan waa muuqaalkii alkataib muuqaalka alkataib waxaa lagu soo bandhigayaa qaabkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u qabteen xeradii saddexaad ee ku taalay magaalada caad taasoo lagu soo afjaray ciidanka dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa muuqaalka waa qaybtii labaad ee dagaalada caad
caad mudug soomaaliya halaaggii ka dhacay halkan laba iyo tobankii rajab kun afar boqol afartan iyo shan waa tii aan daboolka ka qaadnay oo aad ku wada diirsateen iminkase doc kale ayaan ka eegayaa oo wax kaloo daharnaa ayaan daaha ka rogayaa idiinla dulmarayaa wadnafuga iyo wadka cararku waa waxay ku sifoobeene maleeshiyaadka murtadiinta ayaa firdhiyey hubkooda kana cararay gaadiidkii shaaximanaa ee ay saarnayd saanadii iyo saadkii lagu soo taakuliyey wuxuu allaah mujaahidiinta ku manaystay hub rasaas iyo agab ciidan oo aan la soo koobi karin haddii ay tahay dabgaab iyo dabdheer hubka darandooriga ama midka dabaabaadka ugaarsada gaadiidka dagaalka iyo aaladaha lagu diriro intaba oo iyagoo gol maran ayay goobta ka huleeleen haddii weerarkii barakaysnaa ee caad uu gumaadka iyo gunaanadseega ka shaabahayay cosweyne firxadka iyo fiiga cararkuna uga ekaamal xamadii ceelle helay waxaa xagga khaniimada iyo qalabka lagu soo furtay howlgalkan lala meel dhigi karaa khaniimadii ceelcadde
waa ku baabi'inay maydkooda fidsan waa ka carareen waa qaada waayeen annagoon la tirsanaynin towtowlaha tuhunka gelinaya xaqiiqada wixii aan soo tabinay waxaan idiin soo gudbinaynaa khaniimadii ay mujaahidiintu ku soo furteen dagaalkii cad oo lagu tilmaamay tii ugu ballaarnay tan iyo markii kooxda riddada soomaaliya laga qaaday cunaqabataynta hubka أشرق القرآن بالفجر الجديد قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد taariikhdu markay ahayd jumaadul uulaa toddobiyo tobankeedii kun afar boqol afartan iyo shan kuna beegnayd disembar kowdeedii laba kun labaatan iyo saddex gaalada qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay inay soomaaliya ka qaadeen cunaqabatayntii hubka oo ay ku soo rogeen sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waana muddo soddon iyo kow sanno laga joogo arrinkaa waxaan ka leennahay xaqiiqduna tahay in markii hore ay dalka cunaqabataynta saarayeen ay maslaxadooda ka arkeen maantana inay ka qaadaan maslaxadooda ayay ka arkeen hubka hadda la sheegayo in dalka la keenayo oo ay gaaladu caddaysay ujeeddadiisu inay tahay shareecada islaamka in lagula dagaalamo in sha allahu tacaalaa wuxuu gacanta u soo geli doonaa mujaahidiinta sidii qaar badan oo hubkaas uu hore gacantooda u soo galay inta hadda kadib la soo wadana biidnillaahi gacanta ayuu soo geli doonaa shareecada ayaana lagu difaaci doonaa برصاص أو حديد أو يبالي برصاص أو حديد weerarkii barakaysnaa ee cad ayaa qayb ka ahaa dagaalada lagu difaacayo shareecada allah marka laga yimaado inuu dagaalkan caratir iyo ciilbax u ahaa muslimiinta wuxuu dhanka kale xambaarsanaa fariin ku wajahan murtadiinta si ay uga waantoobaan debinadan ay marar badan ku dhaceen welise ka weecan mid ka mid a saaxiibadood oo lagu qabtay dagaalkii cad ayaa fariintan hawada usoo marinaya
magacaygu waa axmed cabdiqaadir maxamed ka tirsanaay guutada koowaad ee gorgor gaar ahaan ururkeeda afaraad taliyaha guutadeeda uu yahay saacid shareere taliyaha ururkeyguna wuxuu ahaa cabdisalaan jaamac maanduulka ururka waa xasan daahir tali hurankeygu waa ayaanle tali kooxeyguna waa macali cusmaan tali unugeyguna waa haaruun haaruun macalle ciidamnimada waxaan ka soo bilaabay waxaana ka soo qortay magaalada muqdisho gaar ahaan xerada turksoom la yidhaahdo waxaa isoo tababaray macallimiin turkiga ajanabiya waxay isoo siiyeen tababar oo saddex bilooda taariikhdu markay ahayd koo iyo labaatanka bishii labiyo tobnaad laba kun labayo labaatan waxaa laigu soo qabtay dagaalkii arbacadii ka dhacay de- deegaan deegaanka caad ay ku soo qaadeen xarakadu kaas oo laigu soo qabtay ciidamadii aan ka tirsanaana qeybna lagu laayay qayb ani aan ka tirsano ani aan ka mid ahana maxaabiis ay yihiin inta kalena ay fakadeen gaadiidka intiisa badan gacantaa lagu dhigay qaybna waa la gubay sidoo kale waxaad u jeedaan oo indhihiina marag marag marag markhaati aysan been aysan ahayn, markhaati aan qof inaga baahneen waxaa halkan ka muuqdaa waa hubkii iyo saanadii wixii la waday waa kuwaana waa u jeediin aniguna hadda maanta waxaan ku jiraa gacanta xarakatu shabaab mujaahidiin halkaasaan ku suganahay saaxiibaday markaan u digo oo aan- aan la hadlo waxaan leeyahay saaxiibayaal horta mar saaxiib waayaan laakiin maanta saaxiibo maahan waxaan idin leeyahay nimayo maalin walba nin annaga asaa geena oo nagu faca inuuna soo wado duurna keeno kadibna markaan ku dhaawacmo oo naaga cararo mana anfacdo nin walba hooyaa dhashay nin walba aabbaa dhalay waa la soo koriyay aniga camalaan iska soo qaadaa sida aniga lii soo koriyo kale aan idin soo wada koriyay saaxiibayaal waxaan idin leeyahay iskaga baxa waxa aad ku jirtaan idima anfaceydo wax idinfa- idin anfaca maaha dagaal haddaad rabtaan oo dagaal dadaa la gashaan aad rabtaan xabashiya halkaan dhooban oo dhulkanagii iyo badahanagii nagu haysta la dagaalama ayada ayadaa dagaal idinkaga idinkaga idinkaga baahane haddaa intaas diidiin wax kaloo haddaa idin sheega male berri taani igu- ani- taan kusoo dhaco kalaa kusoo dhaceydeen sida aniga layga cararaa adi berri lagaaga cararaa cidi ku qaadime iskaga soo taga marka idinkan intaasaa idin sheega ayaguna sidoodaba dad tiro yar oo dhulka ku baahsan oo shan shan toban toban laba laba u socdo nin meel taagan yahay waay maanta geeljiriyaa qoryaha ka dilana shan nimoo shabaaboo meel socoto magdal arko geeljira inta meel u galo yaa qoryaha ka dilana taleefon ay haystaan wareer dhashanaa meeshaa soo socota inta la yidhaahdo jidka loo galo yaa hadda maanta meeshay taagan yihiin marka waxaa moodaa shabaab inay sidii hore ka xoogeysanayaan inay ku fara badan la wareegeen ciidankii soomaaliyeed ee tababarnayo oo burburayo laba guutoo gorgoraa jirtay hal guuta hadda ka hartay guutada kale waa burburtay waxaan kaloo rabaa dadka soomaaliyeed marka maanta inaan halkan ugu sheego walaalayaal shabaab waa taariikh waa history waa tegey taariikh waaye waa tegey haddii dadka qaarkiis lagu cabsigeliyo way soo noqonayaan beri deegaanku soo miyiga meelaha deegaanada qaarkood la sheegay akhyaar waa soo noqonayaan nimankii yaan yaan saan yeelin yaan kaas la yeelin beri imaanayaan soo noqon maayaan ma soo noqonayaan waa tageen xasan sheekow runtaan kaala hadlaa adiga mar walba waxaad tiraa shabaab waa dhammaaday balse ilmahaada adigu aad ka wadato waddankaanoo waddamo kale aad geysatay waxa afar laad saacad lee shabaab waa dhammaadan waa wiil hooyo dhashaba aad inaad ku halagtid rabtaan anigaanba aan ugu horreeyay waa i waday caadaa i geeday caad markaa i geeday shabaab waa dhammaadaa tira caadaa lii dejiyey xaa- mid xaa u dambeeya lasoo midka hadda la sii weyey waa la isoo weeraray wax la laayo iyo wax nolosha lagu qabtaa laga dhiga shabaabaa dhammaaday ma dhammaan waa been anagaa arkay tiradooda anaa arkay intay dhegyihiin anaa sheegi kara soo waxa garatay maaha shabaabaa dhammaaday yaan idin dhehin marka shabaab waxuu dhammaada ma leh yaa lidin soo sirin ha ku soo sirminin meeshaan mar dambe guryaha hooyadin iska canjeereysta yaa lidin soo sirin ha ku soo sirminin meeshaan mar dambe guryaha hooyadin iska canjeereysta
ciidanka unityo aada u tababaran baa ku jira unitka danab eh, unitka gorgor eh, unitkan lagu soo tababaray eh, eritrea ee loo baxshay ilaalo qaran unityadaas waa unityada aada ugu tababarnaa soomaaliya oo ciidamada mustaqbalka la filahayay soomaaliya inay isku hayaan ay ahaayeen unityadii baa ku burburay waa ku baaba'een dhalinyaro badan baa ku baaba'day Eh, waxaa kaloo ka dhacay hub fara badan in lagala wareegay Eh, welina dagaalkii uu meelihiisii uu taagan yahay hadda ugu dambeysay asbuucii hore magaalada caad ay dib u qabsadeen magaaladaasoo hadda ciidan badan uu ku leeday oo ilaa boqol iyo maasaada ah oo fara badanna lagula wareegay marka waxaa moodaa eh, shabaab eh, inay sidii hore ka xoogeysanayaan eh, inay ku fara badan la wareegeen ciidankii soomaaliyeed ee tababarnayo oo burburayo Eh, laba guutoo gorgoraa jirtay hal guuta hadda ka hartay guutada kale waa burburtay ciidanka ilaalo qaran Eh, sida lagu kala diraya lagu kala diro laakiin waa la kala diray hadda ciidankaas ma noola Eh, ciidankii danab oo loogu talagalay isaguna inuu kiliyar gareeyo meelaha cadowga oo marka hore uu cagta marsho kadibna ciidanka haynaya uu yimaado asagiina waxaa laga dhigay ciidan meel haynaya markaasu asagiina ku burburay
dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamid intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هو السامي دين عظيم هو السامي